aynu ku horeyna boqolaal soomaaliyeed oo xanuuno kala duwan qaba ayaa u taga magaalada haydarbaad ee dalka hindiya si ay u helaan la daweyn waa si ay u helaan daaweyn caafimaad sanad walba dadka dadkaas dadka dalkaasi tagaya badankood ayaa qaba xaalado caafimaad oo soomaaliya wax looga qaban waayey doctor cabdixaliim maxamed maaxi oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada ugu waaweyn ee dalkaasi indiya ee abola ayaa waxa uu qaar ka mid ah bukaanadan imanaya dalkaasi la keenayo wuxuu xaaladooda ku sheegay inay tahay mid aada u liidata saxre cabdi axmed ayaa haddaba magaalada haydarbaad ku wareysatay waa doctor cabdixaliim maxamed maaxi oo si gaar ah uga howlgala qeybta dabiibka xaaladaha culus ee cisbitaalka waxaana uu ka hadlayaa xaaladda dadkaasi laga keenayo soomaaliya ee la keenayo magaalada haydarbaad
qaybta aan ka shaqeeyo qaybta i c u da ah badanaa waxaa la keenaa dadka oo xaaladooda aad u adag tahay marka waxa waaye sida i c u da lagu yaqaanaba qofka markuu soo galo macnaha hadduu qofku wuu dhinta la dhaho macnaha wax weyn ma aha because almost qofka la keenayo qof aad xaaladiisa critical u ah maybe ina xubnaha jirkiisa ugu muhiimsan kuwo kamid a aysan shaqaynayn sababahaasa ayaa loo keenaa marka dadka way inkastoo horta dhimashada ay ajal tahay almost dadka badana imaanayo hindiya oo dadka waaweyn gaar ahaan oo lasoo rifeergareeyey ha lasoo diray macnaa dhakhaatiirta ay soo diraan dad xaaladooda liidatawa so dad badan oo dhimatso way jiraan inkastoo ay jiraan dad badan ay aan arkay laba kees oo aad uga naxay oo soomaaliya ka yimid oo macnaha khaladaad haddii la dhihi lahaa matalan qofka markuu soo baxayo matalan qofka wadnihiisa aan shaqaynayn markuu safar geli rabo waa inuu dhakhtar la kulmaa intuu safarka gelin qof keliyihiisa aan shaqaynayn intuu safarka soo gelin kahor waa inuu dhakhtar la kulmaa marka dadka haddii ay warqad waxaa jirta la dhaho qofka fit to fly qofka duuli kala horta diyaaradda matalan wuxuu soo socon rabaayo kale afartan iyo sideed saac saac uu diyaaradda soo saarnaan doonaa qof aan wadnihiisa shaqayn jirin shaqayn dooni waaye ama wadna ka jiran so wuxuu u baahan yahay talin caafimaad iyo daawooyin inta uu safarkaas soo jiro hadda kiisaska ugu xanuunka badan aan la kulmay qof aan wadnihiisa aad tacbaan u ahaa markuu inta imaanaya almost wadnaha dhan wada xinjiro ahaa wax ma laga qaban karaba laakiin hadduu wadanka markuu soo laabanayo kasoo baxaya oo dhakhtar lasoo tasha allah oo daawooyinkiisa daawooyinka loo yaqaano xinjirta baabi'iyo sida antiblatletka asbrinka iyo waxaas ay ku jiraan hadduu qaadan lahaa qofka maybe inuusan xaaladaas gaari lahayn mid kaleo isagana qof keliyaha soomaali laga yiri waa lagu dhaqaa dadka waxay dhaheen maya ma la dhaqaayo hindiya loo wadaa waxaan la dhaqaayo kulli waa isku wada mid so qofka markii isagoo dhaqis u baahan aad diyaaradda soo saartid xaaladiisi way kasii xumaanaya markii hore so isagoo waxaa la keena kooma ku jira xaalad aad u adag ku jiro meeshaannu ku dhinto marka aniga waxaa kula talin lahaa dadka tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qofka markuu caafimaad u socdo waa inuu tala caafimaad ku socdaa khaasatan qofka markuu xanuunsan yahay ama waayeel yahay waa inuu dhakhtar la tashtaa fiican oo ku takhasusay meesha laga haayo matalan haddii keliyaha laga haayo dhakhtar keliyaha waa inuu lasoo tashtaa uu dhahaa qofkan uu u sheegaa inta beriyo iyo waxa uu socon rabo si talo iyo daawooyin hore uu usii qaato si aysan xaaladiis uga sii xumaan laanna qofka isagoo diyaaradda fiicana lasoo saaraa laakiin markuu diyaaradda soo jiro waqti badan uu fadhinaa qofkan dadka waaweyn waa taqaanaa khatar iyo risk factories badan ay wataan so that risk factorieska dhibaatooyin ay u keenaya marka caqabadaha kaleeto oo dadka dabcan qofka inta imaado oo dhakhtarkii la kulmo oo haddii daawada ay u bilaabato caqabadaha aad is leedahay qofku wuu la kulmi karaa oo halkan dhibaatada ay la kulmaan dadka maxaa ka mid ah caqabado badana ay la kulmaan dadkeena soomaalida waa iska taqaanaa xoogaa aqoontooda waa iska liidataa hortan ugu muhiimsan waxaa waa isfaham waa ma isfahmayaan dhakhtarkii iyo qofkii waxaa u dhexeeya badanaaba tarjumaan translator aa u dhexeeya so sometimes translatorka waxaa laga yaabaa xataa inuusan medical terminology uusan aqoonin ee qaabkii wax loogu sheegi lahaa bukaankii marka caqabadaha ugu badan horta meesha dadka ay la kulmaan waxaa ka mid ah isfaham la-aantaas ee dhakhaatiirtii iyagay ka dhexdhexayso hindiya waxay noqotay ama hydarabadba haddaan dhahna magaaladan hadda aan ku sugannahay meesha ugu badan oo soomaali ay timaado caafimaad ay u timaado waad aragtay xaafado dhan ayaa barmon hill oo dhan oo qaybo qaybo kala gedisan ayaa soomaalida guryihii ee aad u noqdeen dad isdul saaran oo kiradii xataa qaarkood lagu la-yahay oo hoteelada ayaa buuxsameen dad fara badan ayaa yimaado meesha ugu horeyso caafimaadka ayaa la dhihi karaa soomaalida meel bay joogto halkan ay usoo dooratay inay tahay marka bal maxaad kula talin lahayd dadka caafimaadka halkan u imaanayo hal iyo laba haddaad noo sheegto waa sax saaroy abaayey marka waxa waaye dadkan horta dad badanaa horta yimaado oo meeshaan caafimaad u yimaado waxayna iskugu jiraan saa hore kugu sheegaba dad dhakhaatiir ay soo direen iyo dad iyaga iskooda u socda badanaa aniga waxaan tala siin lahaa dadka leanna xaalado badanoo waxa aragnaa wadanka wax looga qaban karo meesha yimaado qofkana markuu weyn yahay waa taqaanaa dadka waaweyn oo kale markay wadanaysa aqoonin imaadaan qofka matalan waxyaalo u baahan yahay qaliinu u baahan karaa oo iska fudud wadanka lagu samayn karo waxaan kula talin lahaa dadka horta wadankooda inay aaminaan ee dhakhaatiirta wadanka joogta ee la tashtaan dhakhaatiiro badan oo hadda soo baxayaa jiraan isbitaallo waaweyn laga furo xamar sidii digfeer dhakhaatiir turkiya joogta oo ina isbeshaalista ah isbitaalka hadda aniga ka socdo kale kalkaal dhakhaatiir hindi ah ayaa joogta iyo carab iskugu jira marka wadanka sidii hore maaha soo marka aniga dadka waxaan kula talin lahaa markaa hindiya imaanaysiin inaad tala caafimaad ku socotiin haddaada tala caafimaad aada ku soconin maybe inaad dhibaato kala kulantid leanna waxyaala iska minora jira oo qofka dadka waaweyn oo kale oo hadhow wadanka markuu jiro haddii waxaan la sameeyo dhibaato ka weyn ay imaanayso soo marka in ay tala caafimaad ku socdaan markay soo baxayaan dhakhtar si fiican ula tashtaan fit to fly fiican ay soo qaataan talooyin fiican ay soo qaataan inta ay kusoo jiraan safarkooda ay wadankan ku imaanayaan
kaasina wuxuu ahaa doctor cabdixaliim maxamed maaxi oo sahre cabdi axmed ugu warramayay magaalada hayderbad oo ay dhowaan booqatay